الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ما بعد آه إن شاء الله تعالى weli waxaa inoo socda barnaamijkeenu ku magacownay baro rabbiga ama اعrف rabك allana subxaanahu wa tacaala wax lagu barto waxaa ugu mudan magacyadiisa qiimaha badan tilmaamihiisa wanaagga badan magacyadaas in sha allahu tacaala kitaabkae sunnada ku yimi ayaynu xalqadba kusoo qaadanaynay magacyo xalqadan waxaynu kaga hadli doonaa dhowr magac waxaa kow ka ah magaca la yidhaahdo alle subxaanahu wa tacaala isku magacaabay alqaadir alqadiir almuqtadir oo saddexdaba ilaahay kitaabkiisa qur-aanka isugu magacaabay qadiir waxa weeye inahu kana caliima qadiira wallahu calى kuli shayi qadiir waxaa ku yimi adilo aada u badan baa ku yimi magaca alqaadir isaguna dhowr meelood buu ku yimi qul huwa alqaadiru calى an yabcaثa calaykum cadaaba min fawqikum aw min taxti arjulikum alqaadiru calى an yabcaث waxaa la mida magaca almuqtadir wakana allahu calى kuli shayi muqtadira suuraة اlkahf saddexda magac dhammaantood waxaa laga soo ishtiqaaqay oo asalka ay salka ku hayaan waa sifada qudrada ilaahay awood inuu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala inuu yahay duu qudra mid awood u saaxiiba oo awoodaya wax allaale wuxuu doono inuu sameeyo awood u leh cidduu doona noolaynaya cidduu doonana dilaya cidduu doonana arsaaqda siinaya cidduu doonana u diidaya alle subxaanahu wa tacaala wax qadara weeye alle subxaanahu wa tacaala awoodda alle subxaanahu wa tacaala waa awood ku salaysan cilmi sidaasaa la ysugu lamaanaya wakana allahu caliima qadiira alle subxaanahu wa tacaala waa mid cilmi leh xogogaa leh qadiira awood leh waayo waxaa dhici karta bini aadamka qaar inay aqoon yeeshaan gaaban laakiin aqoontii awood ay ku fuliyaan inaanay lahayn waxaa dhici karta qofkii inuu awood leeyahay uu wax ku fuliyo laakiin aqoontii aanu u baahnayn aanu hayn alle subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay awood inuu ku sifaysan yahay inuu shay walba awoodayo waxaa la tilmaamay alle subxaanahu wa tacaala abuuritaanka khalqiga uu abuurayo ogaalka uu og yahay doonitaanka uu doonayo looxulmaxfuudka inuu ku qoray waxyaabahaasoo dhan waxay soo gudagelayaan alqudra awoodda alle subxaanahu wa tacaala inuu alle subxaanahu wa tacaala wax qadaraana oo qadarta alle subxaanahu wa tacaala gacanta ku hayaana waxay ka mid tahay arkaanta iimaanka lixda ka lixaad ayuu ka mid yahay wa tu'mina bilqadar khayrihi wa sharihi qadarkuna afar shay buu ka kooban yahi waa alle subxaanahu wa tacaala cilmi faahfaahsan oo wax walba uu og yahay in alle subxaanahu wa tacaala ku tilmaaman yahay cilmigaas oo alle subxaanahu wa tacaala ku qoray lowxulmaxfuudka waxaa dhici doona ka bacdina alle subxaanahu wa tacaala uu doonaya shaygaasi inuu dhaco ka bacdina alle subxaanahu wa tacaala shaygii buu abuuraya waa maraatib اlqadar qadarku maraaxisha iyo maraatibta iyo heerarka uu kala leeyahay cilmun kitaabatu mowlana mashii'atuhu khalqu wahuwa iijaadu wa takwinu alle subxaanahu wa tacaala awooddiisa cidina u babac dhigi mayso wuxuu leeyahay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ida istacanta faاstacin biاllah إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم, لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك خلقي وهدو سوي مادو oo ay dheef kula doonaan alla aanu kuu qadarin oo alla aanu kuu qorin waxa weeye awoodi maayaan haddii ilaahay uu kugu talagalay dheef oo khalqiga dhammaantii uu dhib kula doonayo awood uma laha inay ku dhibaateeyaan awood uma laha awoodda alle subxaanahu wa tacaala waa mid aada u weyn sidaa awgeed baa nabigu alayhi الsalaatu wasalaam inagu gubaabinaya ixris calىa maa yanfacuk dantaada ku dadaal wastacin biاllah hallana la kaasho walaa tacjiz hana ka daalin wain asaabaka shay-un shay hadduu ku haleelo falaa taqul low anii facaltu kada lakaana kada wakada ha odhan sidaa haddaan samayn lahaa saasay noqon laha haddaan ka joogi lahaa ma dhaceen ma dhacdeen haddii anigu aan gaadhiga kacaysan lahaa shil ma galeen iyo wixii lamida walaakin qul qadara allahu wamaa shaaa facal waxaad ku qowshaa ilaahay ayaa qadaray wuxuu doonana alle subxaanahu wa tacaala waa sameeya idan cidda wax qadaraysa awoodna ule wax walba inay samayso waa allah subxaanahu wa tacaala waana macnahaynu ka qaadanayno alqaadir iyo alqadiir iyo almuqtadir saddexda magacba macnaha noocaasaynu ka qaadanayna magacayna ugu xiga waxa uu yahay magaca alle subxaanahu wa tacaala ku magacaaban yahay loo yaqaana alwaduud alwaduud waxaa lagu sheegay dhowr aayadood baa lagu sheegay waxaa lagu sheegay suuratu huod ina rabbii raxiimu waduud rabbigay waa mid naxariista oo waduud ah addoommadiisa jecel ama mawduud ah oo dadkiisu ay jecel yihiin addoommadiisu ay jecel yihiin wa huwa algafuur اlwaduud du lcarshi اlmajiid algafuur wallaha dembiga dhaafa alwaduud waa allaha khalqigiisa isjeclaysiiya laba macnaa soo gudagelaya alwaduud labada macno waxay tahay in laga dhiga alwaduud ismi faacil oo alle subxaanahu wa tacaala uu wax jeclaanayo addoommadiisuu jeclaanaya ciddii adeecda ayuu jeclaanaya waxaa laynoo tilmaamay asbaab haddii addoonka laga helo alle subxaanahu wa tacaala ku jeclaanayo qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah aniga isoo raaca sunnadayda alla waa idin jeclaanaya idankaasi waa waduud bimacnaa alfaacil alla inuu wax jeclaanayo markuu alle subxaanahu wa tacaala wanaagga qofku uu sameeyey uu ku jeclaanayo waxaa ka sii horeysa alle subxaanahu wa tacaala inuu wanaaggaa kula jeclaaday oo marka hore alle subxaanahu wa tacaala qalbigaaga u waasicinaya islaamnimada iyo daacada iyo wanaagga taa lafteedaa towfiiqa taa lafteedaa jacayl ah alle subxaanahu wa tacaala kula jeclaanayo wanaag inaad samayso wanaaggii markaad samaysana alle subxaanahu wa tacaala samayntaa aada wanaaggii uu kula doonay aada samaysay ayuu alle kugu sii jeclaanaya waa fadliga alle subxaanahu wa tacaala iyo galladiisa labada macnoba waynu ku macnaynaynaa alle subxaanahu wa tacaala waa mid la jeclaado waxaa lagu jeclaanayaa tilmaamihiisa iyo magacyadiisa wanaagsan aynu ka hadlayno waxay keenayaan in la jeclaado ixsaanka iyo samafalka uu inoo sameynayo waxay keenaysaa in la jeclaado jacaylka isaguu addoommadiisa jeclay jecel yahayna waxaa u tusaale ah alle subxaanahu wa tacaala towbada inuu ka aqbalo wa huwa aladii yaqbalu atowbata can cibaadih wayacfuu can asayi'aat wayaclamu ma tafcaluun la tilmaamay alle subxaanahu wa tacaala haddii loogu dhowaado sunnayaasha oo sunnayaasha la badsado alle subxaanahu wa tacaala inuu kugu jeclaanayo walaa yazaalu yataqarabu cabdii ilaya binnawaafili xataa uxibah addoonkaygu ka zuuli maayo sunnayaasha aan lagu waajibina ikhtiyaarka wuu leeyahay inuu ka tago inuu igu dhowaanayo igu cibaadaysanayo ilaa aan ka jeclaado oo alle subxaanahu wa tacaala uu ka jeclaanaya addoonkii idan ogsoonow walaalkayga muslimka ahow alle subxaanahu wa tacaala inuu ku jeclaanayo haddii aada la timaado asbaabta alle subxaanahu wa tacaala uu kugu jeclaanayo alle subxaanahu wa tacala waxaanu weydiisanaynaa kuwa jecel inuu inaga dhigo ee uu jeclaaday yuxibuhum ma yuxibuuna kuwa uu jecel yahay iyaguna jecel sida alle subxaanahu wa tacaala tilmaamayn oo alle subxaanahu wa tacaala inaga dhigo ayaan weydiisanaynaa bal nebigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa allahuma inii asأaluka xubak waxuba man yuxibuk waxuba camali yuqaribuna ilaa xubik ilaahayow jacaylkaagaan ku weydiisanaya inaad ijeclaato waxaan ku weydiisanayaa inaan anigu ku jeclaado waxaan kaloo ku weydiisanayaa xuba man yuxibuk cidda adiga ku jecelna aniguna inaan jeclaado waxaan ku weydiisanayaa camal kastoo wanaagsan oo jacaylkaaga ii dhoweynaya isagana alla waan ku weydiisanaya waa duco nabigu inoo jidaya calayhi الsalaatu wasalaam in lagu ducaysto isaguna calayhi الsalaatu wasalaam uu ku ducaysanayay magaca alwaduud allaha khalqigiisa jecel dadkiisa jecel ehelkiisa iyo dadka adeeco jecel allaha dadka wanaagsani ay jecel yihiin cid walba ay ka jecel yihiin alwaduud macnihiisu waa sidaas magaca ku xiga waa albar waa allaha samafala allaha samafala albir waa samafalka wey albaruna waa magaca alle subxaanahu wa tacaala kitaabka allena waa lagu sheegay ina kuna nadcuuhu min qabl inahu huwa albaru الraxiim alle subxaanahu wa tacaala intaa horteed baanu baryeynay allana waa mid samafalo ah oo naxariis badan halkaa meel ayaa ilaahay magaca loogu sheegay albaru iyadoo ba'da la fadxinayo ilaahay samafalkiisu iyo berigiisu waa laba saynu hore usoo tilmaameynay qadaayaad kale iyo magacyo kale kusoo tilmaanay midi waxa uu yahay birun caam samafal caama oo bimacnaa xayawaanka iyo bini aadamka iyo jinka iyo insiga iyo gaal iyo muslim intuba ay soo gudagelayaan oo alle subxaanahu wa tacaala wixii ay ku noolaan lahaayeen iyo caafimaadkooda iyo noloshooda alle subxaanahu wa tacaala inuu dhammaan ugu deeqay waa laga yaabaa gaalku inuu kaa mushahaar bato kaa dhaqaalo bato waxa weeye adduunyada uu kaaga horeeyo waa samafalka alle subxaanahu wa tacaala khalqigiisa u samafalayo laakiin waa samafal caama cid walba la siinayo kutusi maayo sharaf iyo qiimo kutusi maayo ee wuxuu kutusayaa alle subxaanahu wa tacaala xitaa dadka la coloobe ka gaaloobay inuu alle subxaanahu wa tacaala u samafalayo qeybta labaad waa samafal oo alle u samafalaya dad gaara waa dadkii jidkiisa ku hanuunay ee dadaalay ee alle subxaanahu wa tacaala caabudayey jaaniskoodana ka faa'iideysanayey kuwaana alle subxaanahu wa tacaala waa u samafalaa ina alabraara la fii naciim kuwa samafalka sameeyey nicmay ku sugan yihiin nicmada la gelinaya waa janno jannadaasina waa barun cadiim waa samafal weyn oo alle subxaanahu wa tacaala uu siiyey waxaa la mida samafalka alle subxaanahu wa tacaala iyo barigiisa inuu u dambi dhaafo dadkii dunuubta ku talax tegay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah addoommadayda ku talax tegay nafahooda ee dembiga ku baabi'iyey ha ka quusanina naxariista alle subxaanahu wa tacaala aada bay u badan tahay samafalka alle subxaanahu wa tacaala uu samafalayo waxaa ka mid ah adduunyada inta la joogo xitaa gaalkii loo samafalayo oo wanaaggii uu sameeye adduunyada lagu quudinayo sida nabigu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam idan samafalkaa badan ee alle subxaanahu wa tacaala samafalayo qofku hadduu arko waa mid ku kalifaysa alle subxaanahu wa tacaala inuu u baahdo wax weydiisto usoo jeesto xagga alle subxaanahu wa tacaala waxaa la mida samafalkiisa macsiyada iyo dunuubta aynu samaynayna aadka u badan inuu alle subxaanahu wa tacaala inoo samafalayo oo ina asturayo oo aan layna fadeexadayn tusaalayaashaas oo dhani waxay tusaale u yihiin wanaagga iyo samafalka la sameynayo in alle subxaanahu wa tacaala uu ku sifaysan yahay magaca samafale oo uu alle subxaanahu wa tacaala samafalo samafalkuna waa noocyo badan yahay wanaag oo dhan baa soo gudagelaya laysa albara an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi wاlmagrib samafalku ma aha inaad u jeesataan xagga qiblada oo keliya walaakina albara man aamana biاllahi walyowmi اlaakhir wاlmalaa'ika wاlkitaabi wاlnabiyiin wa aata almaala calaa xubih ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ayadaas waxay tilmaamaysaa qaybo badan oo samafalka ka mid ah in lagu samafalo cibaadada alle subxaanahu watacaala iyo in lagu samafalo khalqiga oo wanaag loo sameeyo oo loo samafalo waxaynu leenahay magacyada alle subxaanahu watacaala waxaa ka mid a albaru baa ka mida waa samafalo wey waxaa kaloo magacyada alle subxaanahu watacaala ka mid a magaca loo yaqaana alra-uuf allaha naxariista badan allaha dhibirsan alra-uuf waxaa laga keenay min alra'fati baa laga keenay wa hiya aclى anwaaci araxma naxariista halkii ugu dambeysay wey yacni alraxma oo naxariisa ayay kasii xeel dheer tahay waa naxariis iyo dheeraad baynu ku sheegaynaa waa raxmat wa ziyaada magacaas ra-uuf ama dhibirsanaan waxaynu ka helaynaa kitaabka alle subxaanahu watacaala aayado kala duwan waxaa ka mida qowl اllahi tacaala wma kana allahu liyudiica iimaanakum ina allaha binnaasi lara'uuf raxiim alla ma ahayn mid salaadiina dayacaya alle subxaanahu watacaala waa mid dadka u dhibirsan oo u naxariis badan oo waxa weeya u naxariista wuxuu alle subxaanahu watacaala aayad kale ku leeyahay wmin annaasi man yashri nafsahu ibtigaءa mardaat اllah wallahu ra'uuf bاlcibaad waxaa ka mida dadka mid naftiisa iibinaya isagoo alle subxaanahu watacaala ku raali gelinaya allana waa ra-uuf waa mid u dhibirsan bilcibaadi addoommada waxaa la mida wayuxadirukum allahu nafsah alla naftiisuu idinka digayaa wallahu ra-uufun bilcibaad allana waa mid u dhibirsan waxa weeye addoommadiisa waxaa la mida kuwii towbadda laga aqbalay ee ghaswatu tabuk ka hadhay kacab ibnu maalik iyo asxaabtiisa saddexdii nin wacala halaathati aladiina khulifuu xataa idaa daaqat calayhim alard waxaa lagu soo gabagabeeyey uma taaba calayhim liyatuubuu ina allaha huwa atawaabu araxiim waxaa kaloo la tilmaamay min bacdi ma kaada yaziiqu quluubu fariiqi minhum uma taaba calayhim inahu bihim ra'uufu raxiim alle subxaanahu watacaala ee wuxuu tilmaamay inuu towbadii ka aqbalay kadibna inuu u naxariistay ayaa subaa alle subxaanahu watacaala aayaddan ku tilmaamaya wuxuu alle subxaanahu watacaala tilmaamay khalaqa alinsaana min nudfatin faida huwa khasiimu mubiin insaanka candhuuf in laga abuuray waaba isagiyo murmaya oo hadlaya walancaama khalaqaha lakum fiiha dif'un wamanaafic wa minha taakuluun xayawaankii alle subxaanahu watacaala idiin xalaaleeyeyna waxaa idinku sugan dugsi iyo dano iyo inaad xaggeeda ka cuntaan oo ka helibaysaan waxaa la tilmaamay wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuha wasiina waykluqu ma la taclamuun wataxmilu ahqaalakum ilى baladi lam takunuu baaligiihi ila bishiqi lanfus ina rabakum lara'uuf raxiim waxaa la tilmaamay gaadiidkaasi culayskiina inuu qaadayo oo uu qaadayo beled haddaad u lugay lahaydeen aydan gaadheen idinkoo tacba mooyaane waxaa lagu gabagabeeyey ina rabbakum lara'uufu raxiim rabbigiin waa mid idin dhibirsan wey maadaama uu idiin sakhiray nicmooyinkaa kala duwan adilada tilmaamaysaa aada bay u badan tahay waxaa ka mid ah alam tara in allaha sakhara lakum ma fi sama ma fi lard wاlfulka tajri fi lbaxri bamri wayumsiku الsamaءa an taqع calى اlardi ila biidni ina ina allaha bاnnaasi lara'uuf raxiim alle subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamaya ee samaawaadka iyo dhulalka inuu idinka hayo yacni dhulka ayuu idiin sakhirayo waxa ku guda sugan dooniyihiibuu alle subxaanahu watacaala idiin socodsiiyey samaawaadka ayuu alla idinka hayaa si aanan dhulka ugu soo dhicin waxaasoo dhan maxaa looga jeedaa waa ina allaha binnaasi lara'uufu raxiim alle subxaanahu watacaala waa mid idin dhibirsan oo idin naxariisanaya idan waxaan leenahay magacyada alle subxaanahu watacaala waxaa ka mid a inuu yahay alle ra'uuf dadka u dhibirsan oo naxariistii ugu dambeysay u naxariisanaysa waxaan kusoo gabagabayneynaa wuxuu alle subxaanahu watacaala tilmaamay isagoo khalqigiisa u naxariisanaya in iyaga laftoodu aanay isdhibin cuqdad iyo xaasidnimona isu qaadin isu duceeyaan sida suurat اlxashr alla uu ku tilmaamay wاladiina jaءuu min bacdihim yquluuna rabna اغfir lana wlإkhwanina اladina sabquuna bاliiman wla tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu ilaahayow qalbigayaga dadka iimaanka laga helay cuqdad ha u gelin inaka ra'uufu raxiim rabbanaa inaka ra'uufu raxiim waayo rabbigayow waxaa tahay alla dhibirsan oo noo naxariisanaya sidaa awgeed walaaladay cuqdad ha noo gelin magacaas waa magac aada u qiimo badan keenaya alle subxaanahu watacaala inaynu filanno khayr ka rajayno wanaagiisa iyo naxariistiisa iyo dhibirsanaantiisa aynu filanno wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed waaalihi wasaxbi